shirweyne lungudowahay faa-iidada iyo muhiimada somalilan iyo in la tahmalaayka ayaa laga gobaday magaalada hargeysa ee caasimada somalilan shirweynaga wayba ku qeybgalay madawiinaga maamulka sayti muuse biixi cabdi iyo mas-uuliyiin ku tirsan maamulka iyo marti sharafgala shirweynaga wayba gaban qaabiday wasaarada horumarinta malaayka somalilan waynaha wasiirka wasaarada sayti mudane warsame jacma use sheegay in ujeedkuusi ay sidii bulshada soomaaliyeed iyo lanfahansii lahay faa-iidada malaayka madaxweyne waxaa qabanqaabiyey oo soo diyaariyey wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha annagoo gudanayna waajibaadka shaqo ee dastuurka qaranka annagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha ee horumarinta iyo wax soo saarka khayraadka badda iyo isku filaanshaha cuntada annagoo ahmiyad weyn siinaynaa muhiimadda muhiimadda qarankeenna uu leeyahay kalluunku annagoo xaqiijinaynaa in jamhuuriyadda somalilan ay leedahay xeeb dheer oo dherarsan in ka badan ku dhow sagaal boqol oo kilomitir waxaa lagama maarmaana in jamhuuriyadda somalilan aysay horeba ay u waday aynu xoojinno aynu kor u qaadno sidii aynu u soo saari lahayn khayraadka dihinee beddeenna madawiinaha somalilan muuse biixi cabdi iyo bulshada deegaanka gabaaqi inay ku shaqeeyaan khayraadka badda iyo is-ona wasaaradda horumarinta malaayka usa inkumahadnagay qabanqaabada shirsheed marka hore waxaan hambalyeynayaa wasaaradda kalluumaysiga oo barnaamijkan soo diyaarisay kalluunka waa nimcaylahay na siiyey baddu waa nimco marka hawshaasi aada soo qaadeen cilmibaaristeeda wada doodeeda wada dadka bara siyaasad ahaanna qarankao dhan arrintaa waa taageersan yahay waananu ku khasbannahay inaynu u guuro badda dhirtii way isbedesho garawaabaaba dhulka hasiyatiin xoolihii way sii yaraanayaan dadka wuu sii badanayaa marka mustaqbalku wuxuu yaallaa inaynu badda u guuro oo aynu ku talabaranno iminka badda aada iskuma dhaanno oo qolada xeebta ku nool ee laga yaabo inaan xitaa xagaa ka bixin xoololeyda meelaha waxaad ka arkaysaa aqal keliga yaalla oo aan xagaa bixin oo hala iyo riya ku haya kalluunkaa inuu hunguroodayo kalena aanay baanta inaan ugu hunguroonin shirweynuhu lungudowahay faa-iidada iyo muhiimada iyo somalilan iyo in la tah iniya ku faa'iidaysata khayraadka yaa waybawsa dareeri doone dhowr maalmood kaasayti oo laga falanqeey doona khayraadka badda